gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin sufur iyo saraakiisha ciidamada booliska gobolka hiiraan ayaa kormeeray saldhigga booliska degmada jallaqsi gobolka hiiraan oo burbur xoogan uu ka muuqdo maamulka degmada jallaqsi gobolka hiiraan ayaa ku shaqeeya guryo jiro ah iyadoona aanay haysan ciidanka ka howlgala degmadaasi wax gaadiid ah sida uu sheegay gudoomiyaha degmada jallaqsi gobolka hiiraan waxaan rabnaa inaad degmooyinka waxa ay lahaayeen inay helaan inta tardaa u xagaysa inta tuulo hoos timaadana waa sagaashan iyo laba tuula hoos timaada sagaashan iyo labada tuulo dhibaa ka dhacaya qofkii biliiska aad u diri laheyd oo aad qofkaas soo qaba dhihi laheyd haddamaba gaariba tarda hadda qofaan muxuu ku tegin noo keliya muu qaadan ma leh haddii la soo qabto haddana meel lagu xiro haddana ma leh magacii saldhiggaan ku joognaa marka marka waxaan rabnaa in magacii saldhigga degmooyinka sidayna way haystaan saldhigyahu waa loo dhis hadda annaga wax naga soo urama naqaane waxaan rabaa baahidaas in horta saldhigga uu helo guri oo shacab leeyahaan aan ku shaqeeya kuwa degmooyin hadda loo wadaana loo dhisuha tanoo qadiimiya gudoomiye degmo oo guri shacab ku shaqeeyahay ka warrama horta daruufaha horta ka jira degmada horta taas waayo ugu dambeyn waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin sufrow waxaana uu ballan qaaday in ay dhisi doonaan saldhigga booliska degmada jallaqsi gobolka hiiraan anaguna haddeen dhehena ku aragnaa wixii aan qaban karna waan qabanayna waxaan rabaa marka inaan dul istaago hay-adaha nistry iyo tis iyo i o m iyo hay-adihii ka saacidi jiray maamulada inay xabsiyada iyo u dhisaan xarumaha maamulka degmada jallaqsi saldhigeedu waa waa maran yahay wax hadda broseesku ugu jiraahnu ma jiraan marka hadda waa ujeedin meesha aan dhex fadhino wixii laga qaban karaa laga qabto booqashadeenna maanta aan halkan ku nimid inaan duruufta ka jirto saldhigga degmada jallaqsi aan ogaano na u gudbino maamulka boliiska hirshabeelle iyo madaxda hirshabeelle iyo maamulka boliiska soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya intaba iyo eehadaha